suurat alanfaal waa suuraddii sideedaad tartiibka marka la eego suuradaha qur-aanka ee boqol iyo afar iyo tobanka ah suuradihii makiga ahaabay ka mid tahay iyadiiyo tawba waa suuradaha kahad ka hadla qur-aanka kariimka ah madani ha ahaatee waxay ka hadlaysaa dhinaca awoodda dadka muslimiinta ay yeelanayaan iyo jaanibka siyaasiga ah iyo sida loola tacaamulayo ama loola dhaqmayo dadka shisheeyaha ah taasay ka waramaysa suuradda waxaa kaloo la idhaahdaa suuratu beder oo dagaalkii beder dabadiis bay soo degtay in badanna waxa ay muuqaal ka bixinaysaa dagaalkii beder iyo dadku sida uu arinkoodu ahaa iyo sida xaaladi u dhacday daytay qaniimadii la qaybsanayay iyo colka siduu ilaahay u jabiyey shucuurkii dadka muslimiinta markii hore iyo kolkii dambe guusha ay heleen dagaalka bederna dee kolley taariikhdiisa wax badan baa ka haysaane ramadaan buu ahaa sanadii labaad sanadii labaada hijiriyada ayuunbuu ahaa maalinkii bisha rabadaan ay todoba toddobiyo toban ahayd marka cumuuman waa maalinkii gidaarka kufriga la jabiyey islaamkana albaabadiisu ay furmeen hore loo dhaqaajiyey waxaa kolkaa waxyaalihii la isku qabsaday maalintaa ka mid ahaa dee wakti uma hayna qisada ee anfaasha iyo qaniimada rasuulku sala allahu caleyhi wasalam si uu colka u dhiirigeliye wuxuu abaabul buu sameeyey iyo kicinoo markaasaa waxau hi man qatala qatiilan falahu salabu war colkii waa kaasoo waa loo kala baxaya waa lays horfadhiyaaye nin waliba ninka uu dilo furkiisuu leeyahy furkiisu booshkiisa iyo qorigiisa iyo dahabkiisa iyo wax alla wuxuu siito dee nin waliba isagaa leh markaa jacbaa lagu siiyey raggiina uu kala baxo odayaal iyo dhallinyaraa la kala noqday dee qawaxdii horeba dhallinyaradii baa dheereeyey oo ninkii abijahal iyo raggii kurta ka jaray dhallinyaradii bay ahaayeen markii dambe colaalkii ay soo ururiyeen wixii khaniime ahaa dee dhallinyaradii nin waliba wuxuu i de waa leeya waxaygii dabeedna wax lala kala tegay bay noqotay khaniimadii odayaashiina waxay idhahan hadda anaguna baagga dambaan nahay haddii laydinla soo kici lahaa waxaanu ahaan lahayn cidda idinkaga ridi lahayd ee difaaca ee maaragtay jidgoynta ah ayaanu ahayn taliskii iyo calankii iyo intoo dhanbe waa naga agdhawaaye haddii xoogaa doodii ay dhacday ayaa dabeedna ilaahay uu kala xukumay nabiga ha loo daayay noqotay isagaana go-aan ka gaadhaya isagaana qaybiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam alanfaal yasaluunaka can alanfaal anfaal waxaa loogu magacaabay waa ziyaada waa kab wey dhaqaalaha dadka muslimiinta ah iyo bajedkooda ayay kabaysa oo marba wixii ay helaan ay colaalkaa ka helaan waa miisaaniyadda meelaha ugu fiican ee dakhliga weye laga kordhinaya halka iyagu iminka kabkay naga qaadanayaan wax allo wixii ay ku dagaalamayaan iyo waxa ay dhuranayaan iyo waxoo dhan maaldhaweed waxay ka waramayeen si cab bay u yidhaahdeen qolyihii bantigoonka ee america waxay lahaayeen khaniimada ciraaq bay yidhahan khaniimada ciraaq laga helayo wuxuunay ku gaar noqon doontaa sharikaadka qarbiga sharikaadka maraykanka iyadoo aanay kuwa kale marka ereyga khaniimo saasay u cabirayaan khaniimada laga heli doono bay yidhahan marka haddii adigu aad tidhaahdo ah inaga daaya jihaadka iyo khaniimada oo imika arrinkuwa caalami u wanaagsan yahay dee adigunbaa lagaa rasaynaya khaniimada oo lagaa ururinaya alanfaal saasaa loogu magacaabay fay iyo anfaalna dee waxa ay kala yihiin fayuna waa ka marka ay isdhiibaan wixii laga ururiyey anfaashuna waa xoog wixii lagaga qaado anfaal iyo qaniimo la idhaah yas'aluunaka nebi maxamedo waxay ku weydiinayaan can ilanfaali bal qaniimada iyo sida loo qaybsanayo qul waxaad tidhaahdaa alanfaalu lilaahi waarasuul qaniimada ilaah iyo rasuulkaa iska leh ilahayna rasuulkiisu u xil saaray rasuulkaa qaybiyey faataquu allaha ilaahay ka cabsada wa aslixuu hagaajiya oo toostoosiya daata baynikum arrimaha dhexdiina yaan dunyo laysku qabsanina dadka dunyo wax ka weyn baa ka dhaxeeye arinkaa meelha lagu adkeeyo wa atiicu llaha warasuulah ilaahay rasuulkiisana aqbala in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysan tihiin sida cadow lagaga guulaystaa waxa weeye in rabbi iyo rasuul la adeeco atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum iyo madaxda ku hogaaminaysa jihaadka intaas oo la aqbalo waxa weeye in cadow la iska dhicinayo indhaha laga soo saarayo allah waxa uu xusay shucuurka iyo dareenka dadka mu'miniinta ahi inuu alle xaggiisa ku xidhan yahay oo xusuusta alle ay ku weynto xusuusta duunyaanay ku weynayn inama almu'minuuna baa ilaha uhi inamaa waxbay koobaysa dadka mu'miniinta ahi aladiina kuwii weeye idaa dukira allaahu marka ilaahay la xuso ilaahay baa la xusay weynaantiisa iyo wanaaggiisa iyo asmaadiisa iyo ammaantiisa iyo awoodihiisa iyo aayaadkiisa wajilat quluubuhum qalbigooda wuu cabsadaa qalbigooda dareen baa gelaya markaasay laabtoodu cabsi alle la guuxaysa wa idaa tuliyat calayhim aayaatu kolka aayadihiisa lagu dul akhriyana zaadathum iimaanan iimaan bay u kordhisaa aayaduhu munaafiqana rijsi bay u kordhiyaan suuratu tawba akhirkeeda saynu ku arkay kan kale qofka muuminkaana iimaan bay u kordhinaysa iimaankuna wixii khayra iyo dikriga wuu ku kordhaa macsiyadana wuu ku naaqusaa wa calaa rabbihim yatawakkaluun ilaahooda oo keliyay tala saartaan maal iyo awood iyo shisheeye cidnama tala saartaan ilaahay bay ku xidhan yihin saasaa ilaaha uu jahaynayaa muuminiinto nebi maxamed baa lagu xidhayaa calayhi salaatu wasalaam aladiina kuwii weeye yuqiimuuna asalaata salaada oogayay wa mima rasaqnaahum yunfiquun wixii aanu siinayna waxbay ku arsaaqay waxbay ka bixinayaan wixii aanu ku raashinay eenu gacanta u gelinay waxbay ka bixinayaan marka kuma weyna inay wax doonaan laakiin waxay ahayaan laftiisa ayaabay wax ka quurayaanba cibaadada salaadu meel walba way soo noqnoqonaysa haddii saka la bixinayo haddii jihaad laga waramayo haddii usra laga hadlayo haddii dhaqaalo laga waramayo mar walba way baal socotaa salaadu waa arrin aada iyo aada u cajo badan ulaaika uu ilahay yihi kuwa sifooyinka oo wanaagsan lihi hum ulmu'minuuna xaqan iyagaa muuminiin dhaba ah dad iskuma jire e muuminiinta dhabta ahi waa kuwa shucuurka iyo cibaadada iyo camalkaa leh lahum darajaatun cinda rabbihim ilaahooda agtiisana waxay leeyihiin jaranjarooyin sare oo lagu casuumayo wa makfiratun dembi dhaaf wa risqun kariimun iyo arsaaqad wanaagsan oo janno ah intaabaana u ballan qaaday baa ilaahay uli cidina kuma haysato oo kama qaadi karayso ma waayi karayaan ulaaika hum lmuminuuna xaqan iimaanan xaqan muminiinta dhabti waa kuwa darajooyinkaas ay ilaahay agtiisa ku leeyihiinna waa sii kala sarreeyaanoo nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam ragga qaarkood baa sida xidhigaha u eegeysaan loo eegi doonaa kor baa loo eegi qofka naftiisi iyo maalkiisi iyo wakhtigiisiiba ilaahay u quuray lahayna meeshaa wanaagsan buu siiyey kamaa akhrajaka rabuka min beytika bilxaq siduu ilaahaagu kaaga soo saaray gurigaagii xaq si xaq ah bixitaan oo xaqa siduu kaaga soo saaray waina fariiqan in badan waina fariiqan koox min almu'miniina ka mid ihi la kaarihuuna way nacayaan bixitaanka laftiisa marka tashbiihan kaafta ku jira aimadu marka ay maaragtay icraabayaan qaarkood waxa ay yidhaahdeen ulaaika hum ulmu'minuuna xaqan halkaasay raaciyeen waa mu'miniin xaq ah sidii ilaahayba xaq uu kaaga soo saaray gurigaagii marka soo bixidaadu siday xaq u ahayd kuwaa iimaankooduna xaq buu yahay dar kale xagga horey raaciyeenoo qul il anfaalu lilaahi waalrasuul haniimadu waxaa taladeeda leh ilaahay iyo rasuulka marka halkaa waxaa laga fahmay hubuut hubuutan sugnaansho ayay qaniimadaasi ilaahay rasuulka u sugnaatay oo kamaa akhrajaka rabuka min beytika bilxaq lamida macnaheedu markaa waxa weeyaan ilaahan khaniimadan qaybiye laydinleeya ka tala qaata waa ilaaha kolkii horeba idiin dooray idinkoo dagaalka ka soo taagan oo dib usii guranaya markii la yidhi ka soo baxa madiina ilaahay idinka soo saaraydaa iminkana go-aankan ka gaadhay wixii aad ka hesheen halka macnayaashaasaa kolley lagu macneeyey labada se laysku shabahayaana waxa weeye kolleyba bixiddan ilaahay uu kaa soo saaray gurigaagii koox ka mu'miniinta ka midi iyadoo ay karaahiyeysanayaan waxa ka soo baxday bixiddaasi inay xaq ahayd inay dan ahayd oo dadkuna ay ka heleen dee maanta nasrigan iyo qaniimadan marka ulaaika hum lmuminuuna xaqan kuwaasi waa mu'miniin dhab ah kamaa akhrajaka rabuka min beytika bilxaq siduu ilaahayba kaaga soo saaray gurigaagii xaq marka waa laba xaqoo laysku shabahay kaasina waa xaq kanna waa xaq ama waa laba sugnaansho laysku shabahay macnayaashaasay mariyeen mafhuumka laakiin dee ayadaaba cadays ka soo saaridda nebiga laga soo saaray gurigiisii maalintaa madiina uu kasoo anbabaxay xaq bay ahayd wa ina fariiqan min almu'miniina la kaarihuuna dad mu'miniinta ka midi maalintaa way karaahiyeysanayaan bixitaanka laftiisa siday maantaba qaniimada habkan loo qeybiyey qaarkood u karaahiyeysanayaan laakiin mar walba addoomaha ilaahay baa u dooray iyaguma dooranayaan qolyahaasina dee waxa ay lahaayeen yujaadiluunaka baa ilahay way kugula doodayeen filxaqi dagaalka bacdamaa tabayana intii u caddaabay iyagoo le maanta dagaal umaynu soo bixina safar baynu ku soconay armay fiicanta inaynu dib u noqono aynu soo diyaar garowno oo colkii badnaa aynu ka nimina aynu soo kaxaysano xaqaasi waa dagaalka dagaalkii intuu caddaado nebigaba loo sheegay kadib bay ka murmayaan kaanamaa yusaaquuna waxaa la moodaa in loo wado oo loo sii duubayo ila lmowti geeri wahum yanduruuna iyagoo eegaya muuqaalkoodu kaasu ahaa ragga qaarkood waa cabsaday markii la yidhi ka taliya dee qaarna aan horab soconna bay idhaheen qaarna diyaar mayhin aan dib u noqono waid wakti xus baa ilahay uhi marka muuqaaladiibaa nasku uu soo bandhigaya dagaalkaa beder iyo dadku ay lahaayeen labada dhamba waid wakti xus yacidukum allaahu ilaahay uu idin yaboohaya ixda daa'ifatayni labada qolo midood safarka iyo colka markuu nebigu yihi halkaana safar baa maraya adduun badan sida halkana col hub badan sitaa soo socda dee naftu xaggay u baydhin kolkaasaa dabeedna labadaa midkood ayuunbaa iskelaysaan baa yaboohdii noqotay annahaa lakum inay iyadu idiin sugnaato yacidukum allaahu ixda daa'ifatayni annahaa lakum labadaa qolo midkood baa idiin sugnaan doona loo sheegay watawaduuna idinku waxa aa xiisaynayseen oo jeclaydeen ana hayra daati shawkati kooxda aan awoodda lahayn takuunu lakum inay idiin ahaato war kuwaasaa adduunna sida afkana la gashan karaya inkaarahooduna yar yihiin saasaa loo fikiray hayra daati shawka waa awoodda kuwaan awoodda lahaynoo safarkaa jeclaysanayseen safarkii abi sufyaan horkacayay wayuriidu allaahu rabbina wuxuu doonayaa an yuxiqa alxaqa inuu xaqa cagadhigo oo uu jilbaha u sugo oo uu dhidibada u aaso bikelimaatihi yaboohdiisa ilaahay baa hore u yaboohay inuu xaqan hirgelinaye yaboohdiisii hore u ballanqaaday inuu xaqa ku hirgeliyaa buu doonaya wayaqdaca uu gooyo daabira alkaafiriin kuwa gaaladaa ka u dambeeyana kow uu ka dhigo sidii baanay u dhacday facala allaahu daalika ilaahay sidaasuu sameeyo kuwii awoodda lahaabuu iska kiin hor keenay liyuxiqa alxaqa si uu xaqa u sugo oo dowladdiisa iyo deegaankiisa iyo dadkiisu isu helaa wayubdila albaaila baailkana u buriyo oo isagana loo buufiyo walow kariha almujrimuun dembiilayaashu haba naceen dembiilayaashu may jeclayn baailku inuu ka bure ilaahay baa laakiin tii uu doonaya ay socoto sidaasay ahayd marka dadku waxbay doonayaan ilaahayna waxbuu doonayaa marka aayaadka ay caddaynayaan ilaahay ka uu doonayaabaa soconaya alumuuru kuluhaa biyadi illaah yuqalibuhaa kayfa yashaa marka xaqaa ilaahay uu sugayaa waa islaamnimadii iyo manhajkan xaqaha ummadda u keenay baatilkanina waa kufriga iyo shirkiga iyo cibaadatu kayr illaah iyo mabaadida kufriga id wakti xus nebi maxamedow qisadu markaa dee siday u faahfaahsantay iyo muuqaaladeeda aayaadkumaynu ka dhex helayna id tastakiisuuna rabbakum waxaad xustaa markii ilaahayna gargaar weydiisanayseen fastajaaba lakum uu idin aqbalay ducadii buu idinka aqbalay iyo gargaarkii anii bianii anigu baa ilaahay wuuo ballanqaadka uu nebiga ugu sheegay mumiddukum waxaan idinku xoojin doonaa bialfin min almalaa'ika kun malaa'igta ka mid a murdifiin iyaga oo isku fanjira oo fiilo ku jiro oo isdaba taagan oo aan kala googo-ayn iska soo dabadegaya waa colkii uu ka cararay ibliis allaciin markii hore wuu la socdayoo oday mustashaara khabiir caskari uu sheeganaya oo qudhiisu ka saacidi doono dagaalka innii jaarun lakum qudhaydaa idin weheliye waxba xumaan maayeen buu lahaa mar alla markiiu arkay jibriil iyo daraynan aanay asxaabtu marka arkaynin oo iska soo daba dhacaya maca fardahoodii iyo astaamahoodii iyo agabkoodii ayaa dabeetana nakasa calaa caqibayhi reefas buu u baxay markaa meeluu maray waa la waayay ibliis iyo malag way kala xanaaqaan waddaday maraan isaguuu ka baydhi murdifiin ducadaasina waxay tii nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha kor u taagay markii uu dagaalka bilaabayay ayuu lahaa ilaahayow intanaa maanta ku caabudaysa islaamna u soo uruurtay haddaad ku salliddo kuwaasoo la laayo ilaahaw caalamka cidi kugu caabudi mayso allaahumma allaahumma ilaahayow ilaahayow dabeedna abubakar baadh in badan baad ilaahay ku celceliso intaasi way kugu filan tahaye dhaqaaji gooyibuu markaa degta u saaray sidii baanu ku howlgalay wamaa jacalahu allaahu rabbi ma yeelin ilaa bushraa bushaara ayay idiin ahayd malaa'igtaa iska soo dabadegaysa walitatma'ina bihi iyo si ay ugu xasisho quluubukum iyo qalbiyaashiinu si ay ugu xasilaan oo sideedaba haddii col dagaalamayo xaaladuna ku adag tahoo yar cabsanayo wuxuu aada ugu jecel yahay in la ydhaa gurmadkiina waa kan gurmadkii iyo ciidankii kale xoojinta ahaana waa kan oo hebel laa yimi oo hebel laa yimi dad la garanaya macruuf oo goobtan wax ka taraya aqwiya markaasaa dabeed wahabku ka duulaya bushaarada iyo deganaashii quluubta ayaa goobtaa la helay asxaabtuna markiiba wacdarii baa meesha uga muuqdayoo mid kufaarta ka mida alla markaanu isdhinaahno dila wuxuunaanu aragnaabay idhaan iyadoo nalooga horreeyeyba oo uu silany sii kufayo wamaa jacalahu allahu ilaa bushraa walitadmaina bihi quluubukum alla wuxuu uhi wama nasru gargaarku muu ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay agtiisunbuu gargaar ka yimaadaa ina allaha casiizun xakiim ilaahaydaa awoodna leh xikmadna leh awood buu leeyahay xikmadna wuu leeyahayoo awooddiisa kuma dhacda meelaan munaasib ku ahayn aadamaha waxa iska dhacda awoodoodu inay bilaa xikmadta oy kula dul kufaan meelaan munaasib ku ahayn marka wama nasru ilaa min cindi illaah alla saasuu quluubta dadka muuminiinta ah ku disayaa si ay u rumaystaan id wakti xus nebi maxamedow bal waxaad xustaa id wakti yuqashiikum nucaasa uu idinku daboolayay lulo amanatan xasilooni awgeed oo minhu xaggiisa ka ahaatay oo sideedaba waxaa la yidhaahdaa haddii luladu ay salaada dhexdeeda dhacdana shaydaankay ka timi haddii colka dhexdiisa dagaalka dhexdiisa iyo weerarkoo jira iyo iyadoo cadow layshayo lula ay timaadana alle xaggiisay ka timi qof lulooday dee ma cabsanayo goorta aada lulooto waa mar aanad cabsanayn laakiin qofku marka uu dagaal ku jiro ee weerar uu gelayo indhahaa soo baxa halkay lula qabatay iska daa asxaabtu waxay leeyihiin markii deganaanshaha aanu helay luladaasi waanu aragnay midka ayaa seeftiisa soo qabanaya iyadoo kasii ciiraysaba wayunazilu calaykum min asamaa xagga korena wuxuu rabbi ka soo dejiyey maaan biyo liyutahirakum bihi si uu idinku nadiifiyo oo markii hore aan ceelka beder la degin meel bannaan baa la degay oo ragga qaarkood baa jinaaba ku timid oo wax lagu weysaystaa la waayo waswaaskii shaydaankaa soo galay uu leeyahay haddii colkii islaamkoo nebi la socdo tihiin maxaa biyo loo waayo ilaahayna dabeed wuxuu ku qotomiyey daruur loo soo diyaariyeybaoo laga dhiishaacdhaansaday oo lagu maydhay wayudhiba cankum uu idinka tagsiiye rijza shayaan shaydaanka iyo waswaaskiisa waliyarbida calaa quluubikum iyo qalbigiina si uu u giijiyo oo haddii la doonayo inuu shaygu aada u dhaqaaqo waa la giijiyaa marka ilaahay baa idiin giijiyey quluubta wayuthabbita bihi alaqdaam gomadahana uu ku sugo marka madarku intaasoo faa'iidaabula madarbaa ayaa ilaahay uu soo shubay dadkii way isku nadiifiyeen waswaaskii shaydaanku u tagsiiyey daahir iyo baatinba nadiifi quluubtiibaa ilaahay uu ku adkeeyey oo shajaacad iyo geesinimaa laga hela isaga laftiisaa gurmadaha id wakti xus yuuxii rabbuk ilaahaagu u waaxyoonaya ila almalaa'ikati malaa'igtii gurmadka soo galay ayaa ilaahay u waaxyooday annii macakum anna waa idin weheliyaa